إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban sarkaal oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar nafurnimo oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaa gobolka wajeer ka dhacay weerar qorshaysan oo ay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda kenya diyaarad sahay u siday ciidamada kenya ayaa waxay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee degmada dhoobley kufsiga loo geysto haweenka ayaa si xad dhaafa wuxuu ugu soo badanayaa gobollada uu ka taliyo maamulka somalilan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaalla saf ballaaran ah waxay ku qaaday fariisimaha ciidamada dowladda kenya iyo saaxiibadood ku leeyihiin gobolka jubbada hoose golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka hiiraan ayaa waxay ka hadleen amni xumada iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira magaalada beledweyne ciyaaro iyo tartamo maalmihii ciidda ka socday qaar ka mid ah magaalooyinka walaayaadka islaamiga ah ayaa la soo gebagabeeyey bandhig cilmiyeed ay ka soo qayb galeen culummo iyo bulsho badan ayaa ka dhacay magaalada bu'aale ee walaayada jubbooyinka hoosudhac ayaa ku yimiday miisaaniyaddii dowladda federaalku sii jirtay hay-adaheeda ammaanka tan oo ay walaac ka muujinayaan xildhibaanadu sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga warka dibaddana cudurka corona ayaa aada ugu sii baahaya waddanka maraykanka iyo qaaradda yuruba u diyaar garooba dhegeystayaal warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku dhowaad toban sarkaal oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar nafurnimo oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho maxamed daahir cali sow ayaa warkan faahfaahinaya camaliyadda nafuurnimo oo dhacday shalay duhurkii ayaa lala bartilmaameedsaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay maxamed cabdilaahi farmaajo goobta la beegsaday ayaa ku taala degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxaana xaruntan u dhow goobo muhiim ah sida xabsiga dhexe iyo saldhigga degmada xamar jajab magaalada muqdisho bartilmaameedka ayaa ahaa saraakiisha waxaana weerarka lagu soo beegay xilli ay goobtaasi ku kulansanaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil ciidan jugta qaraxa ayaa aada looga maqlay xamar jajab iyo meelo kale oo ka mid ah magaalada muqdisho waxaana saaka la helayaa tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha uu sababay weerarkaasi oo mas-uuliyadda si buuxda ay u sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin war ka soo baxay taliska ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo laga sii daayay idaacadda andalus ee afkooda ku hadasha ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay sagaal ka tirsan saraakiisha iyo ciidamada dowladda ee bartilmaameedka uu ahaa talisku waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhaawaceen afar iyo toban kale camaliyadan waxa ay qayb ka tahay howlgallada jihaadiga ah ee lagu ugaarsanayo cadowga isku soo bahaystay la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo boobka hantida muslimiinta soomaaliyeed ayaa la sii raaciyay warka ka soo baxay taliska ciidamada shabaabul mujaahidiin weerarkan ayaa durbadiiba qalqal ku beeray madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta jooga muqdisho waxaana weerarka u dhacay xilli dowladda federaalka ay wajahayso qalqal siyaasadda ah markii ay fooda isdareen laba nin oo muddo isla soo shaqaynaya kuwaasi oo kale ah farmaajo iyo xasan cali kheyre waxaana weerarkan sidoo kale uu muujinaya in xarakada shabamujaadiin ay awood u leedahay wakhti kasta inay qaado weeraro dhiig uu ku daato iyadoo ku bartilmaameedsanaysa goobo istaraatiiji ah oo ammaankooda aad loo ilaaliyo islamarkaana ay ku nool yihiin mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka dowladda oo shaqadoodu ay ahayd in ay ka hortagaan warna ka keenaan weerarada xarakada shabamujaadiin ay ka wado gobolka banaadir waxaa gobolka wajeer ka dhacay weerar qorshaysan oo ay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda kenya askarigan ka tirsan ciidamada dowladda kenya ayay ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin shalay si qorshaysan ugu dileen tuulada konton oo hoos tagta wajeer dowladda kenya ayaa goordamba halkaasi waxay ka qaadatay meydka askarigeeda ciidamada kenya ee fariisimaha ku leh deegaanada wajeer hoostaga ayaa qalqal soo wajahay markii loo sheegay in saaxiibkood la dilay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka howlgala dhulka soomaalida ee kenya ay gumaysato iyo dhulka kale muslimiinta kale ay leeyihiin ee dhanka xeebta xiga waxaana sanadihii iyo bilihii lasoo dhaafay ay ku dileen ciidamo badan oo kenyaati ah iyagoo hub iyo gaadiid intabana ka furtay diyaarad sahayuusid ay ciidamada kenya ayaa waxay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose warkan waxaa inoo faahfaahinaya maxamed cali aadan wararka ka imaanaya degmada dhobley oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay ay diyaarad ku burburtay garoonka diyaaradaha ee degmadaasi diyaaradan ayaa sahayuusiday ciidamada kenya ee heesta dhobley waxayna burburtay markii ay garoonka soo caga dhigan rabtay waxaa lagu soo waramayaa inuu jiro khasaare ka dhashay burburka diyaaradan duuliyihii waday diyaaradda ayaa la xaqiijiyey inuu halkaasi ku dhintay halka dad kalena ay ku dhaawacmeen dowladda kenya ayaa waxaa marar badan diyaarado uga burburay gudaha dalkeeda kuwaas oo ay ku weysay saraakiil iyo ciidamo kufsiga loo geysto haweenka ayaa si xaddhaafa ugu soo badanaya gobollada uu ka taliyo maamulka somalilan cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya kiisaska la xiriira kufsiyada ayaa kusii badanaya deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan ee uu hogaamiyo muuse biixi taliyaha gobolka togdheer ee maamulkaas ayaa sheegay in ugu yaraan maalintii ay diiwaan geliyaan saddexii toban kiis oo kufsi ah kuwaasoo lagula kacay dumarka ku nool gobolkaas oo keliya hadalka taliyaha ayaa ka dhigan in gobolka togdheer oo keliya bishii lagu kufsado saddex boqol iyo sagaashan haween ah waxaana arrintaas kala siman gobolada kale taasoo ka dhigaysa in bil kasta gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya lagu kufsado in ka badan kun haween ah waa kan taliyaha gobolka togdheer ee maamulka somalilan oo sidoo kale sheegaya in kufsiyada qaar ay geystaan sagaal rag ah kufsigii ciidduu ka batay maalintii waxaa soo gala oobiga oo biyada buliiska soo gala ugu yaraan toban labiyo toban saddex iyo toban lix maalinta ugu yareed buu soo gelayaa oo biyada soo gelaysaa kufsigaasu kufsigii wuxuu noqday aafo la yaab leh waxaad arkaysaa gabadh sagaal kufsadeen amba lix kufsadeen aba waxaa la odhanayaa gabadhan xaas bay ahayd nin kalaa uureeyey waa wax diinta islaamka ka fog oo mamnuuc ah waxa kaloo ka daran waa laga heshiiyey baa laodhanayaa ma kubsi baa laga maamulka somalilan ayaa xiliyadii hore aad u waxayeysiin jiray dhaqanka dimuquraadiyada oo ay kaga daydeen reer galbeedka balse markii ay talo fara ka baxday kufsigiina u batay ayay saraakiisha maamulkaas bilaabeen inay dadka u sheegaan inay dib ugu laabtaan dhaqankooda oo ay raacaan diinta si kastaba ha ahaatee faleelka la xiriira kufsiyada ayaa waayahan dambe aada ugu soo badanaya soomaaliya gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan maamulada dimuquraadiyada qaatay iyo dhulka ay haystaan ciidamada shisheeye waana dhaqan aan horey uga jirin waddanka oo la tuhunsan yahay inay ka qayb qaadanayaan dhaqamada reer yurub laga soo waariday sida waxa loogu yeero isdhexgalka heesaha iyo wixii la mid ah kuwaasoo dhaqaale badan lagu bixiyo xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal saf ballaarana waxay ku qaaday inta badan fariisimaha ciidamada kenya iyo saaxiibadooda ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose diryaanka hubka ayaa xalay waxaa laga maqlay dhufiisyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin kulbiyow qooqaani taabto hosingow afmadow baarsanguune iyo cabdulla biroole oo dhammaantood ka tirsan gobolka jubbada hoose hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasi la isku weydaarsaday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo aada u hubaysan ayaa jihooyin kala duwan waxay ka weerareen ciidamadan kenyaatiga ah iyo weliba kuwa soomaali ah oo iyaga ku caawinaya dullaanka ay gobolka ku joogaan ciidamadaasoo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland khasaare ayaa halkaa lagu gaarsiiyey ciidamada kenya iyo saaxiibadood laakiinse faahfaahin dheeriya kama aynaan helin golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay amni xumada iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira magaalada beledweyne maxamed ciise ayaa ka warramaya afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka hiiraan nabadoon cali saabuun oo u warramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in magaalada beledweyne ay ka jiraan boob iyo isku xog sheegasho wuxuu tilmaamay in foodadu ay laba kaclaysay ayna suuragal tahay in qofka gurigiisa isagoo deggan lagu korgato xagga amniga ayuu xusay inuu faraha ka baxay isagoo tusaale u soo qaatay dil habeen hore loo geystay nin ka mid ahaa dhallinyarada ku shaqaysta mootobajaajka kaasoo mootidiisa hore loo kaxaystay qabiilba qabiilku ka xoog badan yahay madaxa ayuu ka garaacayaa boosaskii ayaa laysku qabsanayaa gurigaagii adigu aad deganayd oo sharciga ahaa ayaa laga yaabaa in kor inta nin laga tuso la yidhi war gurigaas iga gado maaragtay boobkiyaa soo noqday fawdadiyaa soo noqotay marka beledweyne ma ahan maaragtay meel caadiya maaha dhibaato khatara ayuu ku jiraa beledweyne ilaah maaragta waana ummad ilaahay u baahan ma garat abni waaba kuu sheegay xaggee abniba xagguu yaallaa waa fawda waa isderder ninba ninkuu ka xoog badan yahay ayuu dhacayaa maaragtay ninba ninkuu raba ayuu dilayaa maaragtay waxaa layska qaadanayaa qoryihiyaa layska qaadanayaa ninkii tabar yar laga qaadanayaa ninkii baabuur wata baabuuraa laga qaadanayaa meeshaan fawdo aan caadi ahaynaa taa lama garata marka ummaduna waa dhibaato aadahay qabtaa muddo sagaal sano ah iyo weliba waxaa u dambeeyey habeenkii ahaa habeen hore waxaa ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafad la yidhaha buundaweyn waxaa ka dhacay nin maskiin ah oo moota bajaaj ku xamaasha ayaa lagu dilay ma garata bootadiina laga qaatay ku dhowaad sagaal sano ayaa laga joogaa markii magaalada beledweyne ay qabsadeen ciidamada amxaarada xili shareecada islaamka lagu maamulayay nabadoon cali saabuun ayaa reer beledweyne ugu baaqay in ay shareecada islaamka usoo noqdaan amxaaradana iska dhacshaan waxaan leeyahay dadka reer beledweyne waad aragteen dhibaatada aada hadda ku jirtaan iyo wanaaggii iyo macruufkii iyo khayrkii aad ku jirteen muddo sagaal sano ka hore waad aragteen cid idin sheegaysa lama arko meel alla meeshaa rabtaan aad marayseen shareecada islaamkaa ummadda lagu maamulayay nabadgelyay haysteen dahabkay gabdhuhu soo qaadan jireen oo jidkay la mari jireen doolarku bannaanadu iska yaalay ma ilowdeen reer hiiraanow khaasatan reer beledweynow wanaaggii iyo macruufkii aad ku jirteen kadib maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey soddon iyo kowdii bishii december ama dhammaadkii sanad laba kun iyo toban laba kun iyo kow iyo toban dalkii waxaa qabsaday nasaare ethoobiyaana iyo caamiliin soomaaliyeed oo maaragtay diinlaawayaal ah ayaa qabsaday maalintaas dhibaatadii aada la kulanteen ayaa ilaa iyo hadda idin haysata wax idin dhimanu ma jiraan waad aragteen walaalayaal dukaamada lagu gadaayo qabriga waad aragteen fawdada waad aragteen gabdhaha qaaqaawan amxaarada ayaa reer beledweyne aad u bahdashay maadaama duqa magaalada ay ugu dhigtay qof dumar ah iyadoo soo martay maamulkii hirshabeelle ciyaare iyo tartamo maalmihii ciidda ka socday qaar ka mid ah magaalooyinka walaayaadka islaamiga ah ayaa lasoo gebagabeeyey abubakar ibraahim geedda ayaa warkan faahfaahinaya dhowaan waxaa la soo gebagabeeyey ciyaaro iyo dhoolatusi qurux badan oo lagu muujinayay munaasabadda ciidul adxal mubaaraka kuwaasoo ka kala dhacay guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ciyaaraha iyo dhoolatusyada ayaa waxaa si wada jir ah uga qayb qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo cutubyo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaaba fagaarayaal dhowr ah oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa lagu qabtay noocyada kala duwan ee ciyaar dhaqameedyada oo ay soo xaadireen carruur iyo ciroole intaba degmooyinka ay ciyaaruhu ka dhaceen waxaa ka mid ahaa jamaame kamsuuma buqa qable iyo ceelbuur oo ka kala tirsan gobollada jubbooyinka hiiraan iyo galgaduud ee dalkeenna soomaaliya halkan waa degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xarig jiidka dharayjabiska iyo noocyo kale oo aad u xiiso badan
labada koox waa la diyaar garoobay kow way bilaaban rabtaa kow laba saddex allahu akbar waa laiswadaa allahu akbar waa la jiiday waa laiswadaa allahu akbar allahu akbar waa la jiiday allahu akbar kooxaa la jiiday kooxaa la waraajiyey allahu akbar guddigaa warka sugaynaa makaraango waa xerigi jiidkii ku guulaysatay maanta makaraango way dhaarsan tahay xerig jiidkii ayadaa ku guulaysatay sidoo kale fagaaraha ashahiid biidni illaah macalin cabdiraxmaan ee degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dhankooda ka qayb qaadanayay farxadda munaasabadda ciidul adxal mubaarak
sariyatu dulyadeen waatan way soo galaysaa waxyar kadib indhaynaan ku arki doonnaa way soo socotaa iyadoo aad iyo aad u qurux badan aad iyo aadana loo haweeyey way soo socotaa sariyada allahu akbar moota haddaba socoto waatan sariyadii ayadoo aad iyo aad u qurux badan calankii ay wada tiri laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah ku qoran
mid ka mid ah dhallinyarada magaalada kamsuuma ayaa sidoo kale fagaaraha ku soo bandhigay ciyaar xiise gaara xambaarsanayd oo uu ku muujinayay hibada uu allaah siiyey ninkaas aa ujeeddaan wuxuu ka socdaa tuuladeeda makaleengow wuxuu samayn rabaa mooyigaasaa arkaysaan ayuu afka ku tuuri rabaa afkuu ku qaadi rabaa afka afka fiiriya haya haya koow lama saddex wallaahi bilaah ninkan wax la yaaba sameey dhakab war waan sameey ku celi bal ku celi afkuu ku wataa afkuu ku wataa allahu akbar waa lala yaabay waa lala yaabay mooya afka lagu tuuri mooya ilka lagu tuuri waa lala yaab wax lala yaab uu sameeyey fiiriya fiiriya fiiriya reer makalaagow maanta way dhaartan yihiin reer makalaagow ninkii mooyiga afka ku tuura haddana wuxuu leeyahay labaatan lagaalo ilkaa lagu qaadaya arka afar labaatan leh qaarna waa la saarsaday waa la qaaday kahor dusha saarti koona gacantaas ku qaata koona afku way waa socdaa mucjiso kaale arka waa socdaa ilkaha gacmaha dusha waxa wax walba waxaan ku qaadaa uu leeyahay ninkaa waa socdaa waa geeyey waa soo laabtay adire waa soo wadaa waa keenay meeshiigaas keenay waa dhigi isku soo wada duub oo ciyaaro dhowr ah oo kuwan la mid ah ayaa toddobaadkan ka dhacay degmooyinka jamaame buqa qable iyo ceelbuur oo ka kala tirsan gobollada jubbooyinka hiiraan iyo galgaduud ee dalkeenna soomaaliya bandhig cilmiyeed ay ka soo qayb galeen culummo iyo bulsho badan ayaa ka dhacay magaalada bu'aale ee walaayada jubbooyinka maxamed muudey axmed ayaa warkan inoo haya macadka qorduba ah farciisa magaalada bu'aale ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed aad u ballaaran ardayda macadka qorduba ayaa munaasabaddan ku soo bandhigay heerka aqoontooda الحمد لله وحده القائل في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بحكمته القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين إلى يوم الدين اتقوا الله تعالى وتعلموا احكام شريعته فان العلم نور وهدى والجهل ظلمه وضلال تعلموا ما انزل الله على رسوله من الوحي وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر من ميراثهم تعلموا العلم فإنه رفعة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر إلى يوم القيامة قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culummadii ka soo qayb gashay bandhigga ayaa jeediyey hadal isugu jira bogaadin iyo dardaaran xafladdan mubaaragga ah qiimaha badan mujtamaca ku dhaqan magaalada bu'aale lagu tusinhayo waxa ay qabatay madrasada alqurduba fii muxaafadati bu'aale annagoo arkayna mandarka ay leeyihiin carruurta macadka gabdhiya wiilan iyo muddada yareyd ee koobnayd ee furnayd ilaahay baan uga mahad celinaa subxaanah wa tacaala awalan uma macallimiinta dadaalka badan samaysayna aan u mahad celina caruurta ilaahay uuna siiyey subxaana wa tacaalaa tarbiya inagu leeyihin tarbiyada caruurta aynagu leeyihiin inaan gudannana masalo waajiba wey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuuna amray inaan waalidiinteen u axsaanfallo wuxuu aayad kale ilaahay nagu amrayaa inaan annaguna carruurteenna u axsaanfallo waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu bilwaalidayni ixsaana markii la yidhi ilaahi haddana wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara een dadka mu'miniinta ahow naftiinna naarka ilaaliya ehelkiinnana naarka ilaaliyaa la yidhi ilaahay baa ka ilaalin kara ruuxa naarta laakiin asbaabta jirta ee naarta ka ilaalisa naftiinna iyo carruurtiinna iyo ehelkiinnaba ku dhaqma ayaa la leeyahay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheekhu ka digay in waalidiintu ay iska ilaaliyaan in ay carruurtooda geeyaan iskuullada shisheeyaha idan marka waxaan garan karraa nabiga inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra oo cala alislaam ruux kasta oo dhasha diinta islaamku ku dhalanhayaa labada waalid ee dhashay ayaa ka bedeli karoo sabab ugu noqon kara wuxuu ku dhashay waa ama yuhuudi ka dhigi kara ama kiristaan ka dhigi kara ama majuusi ka dhigi kara sababtu cunugii hadday diinta ilaahay ku tarbiyeeyeenna waa tawxiid ku dhashay haddii loo geeyo wadamada deriska la geeyo macalimiin aan islaam ahaynna ay ardadii ay u noqdaan macalin u noqdaan cunugii inuu kiristaan qaato ama uu qaato diinta majuusiyada ama uu qaato midda yuhuudda ama diinlaawaba uu noqdo tuggaan iyo tuisaa midna aan lahayn waalidka ayaa sabab u ah ka kaxeeyey magaaladiisii geeyey magaalo kale farahana ka geliyey cid aan macalinimo u istaahilin mijtaati shareeca macadka qurduba ayaa ah macadka weyn ee faracyo ku leh qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya hoosudhac ayaa waxa uu ku yimiday miisaaniyaddii dowladda federaalka sii jirtay hay-adaheeda ammaanka tan oo ay walaaca ka muujinayaan xildhibaanadu axmed xasan goodax ayaa warkan faahfaahinaya
wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday inay dhintay miisaaniyaddii horey loogu qoondeeyey laamaha ammaanka ee dowladda federaalka xilli uu wasiirku ka hadlayay kulan baarlamaanku uu ku yeeshay maalintii shalay ayuu shaaca ka qaaday inuu soo wajahay culeys dhaqaale arrintan ayaa waxaa ka hadlay xildhibaano uu ka mid yahay wasiirkii hore ee amniga cabdirasaaq maxamed hay-adaha amniga ee difaaca qarashkoodii waxaa meesha ka muuqato inuu hoosu dhac ku yimid talkalgii loogu talagalay wax ka yar ayaa meesha ka muuqda oo boqoliyo siddeetan iyo boqoliyo soddon iyo siddeed kun ayuu hoos u dhacay waxaanan ognahay haddii yacni priorities la fiirinayo meelaha ugu muhiimsan ay tahay in yacni kutalagalka wax marka laga bedelayo lagu garo inay tahay amniga waa la socotaan hadda qarax inuu dhacay oo uu ka dhacay dekedda agteeda wasiirka hadalkiisa haddaan qaadano aan dhahno siduu noo sheegay oo ah ciidamo ayaa la qoraa ciidamo haddii la qorana waxaan aaminsannahay inuu korod uu meeshaas ka imaanayo marka waxaan rabaa nusqaanka ku dhacay lacagtii hay-adaha difaaca iyo amnigana inuu noo kala caddeeyaan rabaa dowladda federaalka ayaa waxay haatan maraysaa marxalad kala guur ah iyadoo la kala boobayo dhaqaalaha iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadanaynaa qiimaha raashiinka dalka qiimaha raashiinka qaar ka mid ah suuqyada ku yaala jubbooyinka galleyda ayaa ugu horreysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeedan waxaa la iibinayaa lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah moordida haddaan eegno waxaa koombadeedii la iibinayaa afar kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waa laba boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay ahayd lix iyo toban kun loorkeedana waa milyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa toddoba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kontonkii kiilina waa siddeed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka litarkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay labaatan iyo shan dhibic shan oo kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta ganacsiga waa naga intaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
halka dhegaystayaal warkaa aydan kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan tirada kiisaska cudurka coronavirus ee latin america ayaa kor waxay u dhaaftay shan milyan maadaama uu si xooli ah ugu sii kordhayo dhowr waddan oo qaaradda ah iyadoo sidoo kalena cudurku uu aada ugu fidayo yurub ururka hu ee caafimaadka adduunka sheegta ayaa muujiyey rajaxumo ku aadan wax ka qabashada xanuunkan kadib markii uu latin america ka gaaray heerkii ugu xumaa dowladda colombiya ayaa waxay ku dhawaaqday inay diiwaan gelisay toban kun oo kiisas cusub ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo saacad weliba midad la aasayo dalka baraaziil oo keliya ayaa laga diiwaan geliyey laba milyan oo qof oo toddoba boqol iyo konton kun oo ka mid ah uu soo ritay cudurka halka in ka badan sagaashan iyo afar kun ay dhinteen tan iyo markii uu xanuunku bilowday sidoo kalena cudurka ayaa waxa uu aad u saameeyey dalka bayru kaasoo ilaa ay hadda la diiwaan geliyey afar boqol labaatan iyo sagaal kun oo kiisas karoona ah iyo in ka badan sagaal iyo toban kun oo dhimasho ah dhinaceeda mexico ayaa waxay ku dhawaaqday maanta oo talaado ah in afar kun iyo toddoba boqol oo kiisas cusub ah ay diiwaan gelisay taasoo wadarta guud ka dhigaysa afar boqol afartan iyo afar kun halka dhimashaduna ay kor u dhaaftay afartan iyo siddeed kun qaybta waqooyiga qaaradda ameerika maraykanka ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa uu diiwaan geliyey afartan iyo lix kun oo kiisas cusub ah taas oo ka dhigaysa wadarta guud afar milyan toddoba boqol toban iyo kow kun iyadoo tirada guud ee dhimashaduna ay marayso boqol iyo konton iyo siddeed kun sagaal boqol iyo soddon iyo kow qof ugu dambayntiina yurub dhexdeeda waxaa cudurku aad ugu sii faafayaa waddamada faransiiska ingiriiska jarmalka iyo isbaanishka waxayna tani horseeday in meelaha qaar xayiraado horle lagu soo rogo warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa